بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى والله ليال وحن كور من دونا maanta mid ka mid ah dumarka ugu khayrka roon ee ugu khayrka badan le caalamiinta oo dhan sida uu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi afar dumar ah ayaa ah sayidaat nisaa ilcaalamiin dumarka ugu khayrka roon ama haweenka oo dhan afarta dumar ee ugu khayrka roon leh waa maryama bintu cimraan maryama waxa weeye sayidina ciisa calayhi salaam waa hooyadii iyo aasiya bintu musaaxim oo iyaduna ah xaaskii fircoon iyo khadiija bintu khuwaylid umi lmu'miniin radia allahu canha iyo khadiija oo ah xaaskii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo faatima bintu rasuul sala allahu calayhi wasalam marka afartaa dumar ah ayaa ah afarta dumarka ah ee ugu khayrka roon caalamiinta insha allahu tacaala waxaan ka warami doonaa aasiya bintu musaaxim sababtoo ah xagga markaan eegno waqtiga waxaa horreysay aasiya bintu musaaxim aasiya waxay ahayd xaaskii fircoon waxaanse ku bilaabi doonaa waxoogaa tacriifin ah oo ku saabsiisan aasiya bintu musaaxim magaceeda waxaa la dhahaa aasiya bintu musaaxim ibnu cabiid ibnu rayaan ibnu alwaliid alwaliid waxa weeye odaygaasi waa awowgeed waxaana la sheegaa oo culammada siyirku ay soo wariyaan in weliid uu ahaa fircoonkii xilka hayay xilligii nebi yuusuf calayhi salaam uu isaguna xilka qaban doono waqtigaa fircoonkii xukumayay ayuu ahaa marka aasiya bintu musaaxim waxay kasoo jeeday qoys boqortooye ahaa aasiya waxay noolayd waqti xun iyo xaalad xun ayay noolayd oo saygeedu waxa uu ahaa iyo sawjkeedu fircoon fircoon oo aynu garanayno waa ninkii sheegtay ilaahnimada ee dadka ku lahaa miyaydan arkin webiyada hoostayda maraya aniga ayaa iskale xukunka masar waa ninkii sheegtay rabbinimada iyo rububinimada ninkani waxau ahaa nin maadhar ah wuxuu ahaa nin criminal ah dhiigyo qab ah oo dhagar qabo ah mujrim dhaalim jabbaar ah oo isla weyn ayuu ahaayo kibray waxaanuu ahaa runtii keligii taliyihii ugu awoodda weynaa ama dictatorshipkii adduunka ugu weynaa ee taariikhda bini aadamka intaa la ogyahay soo mara waxay sheegaan culimada siyarku in fircoon uu ku qasbay aasiya reerkooda in ay qasab ugu guuriyaan oo aasiya may rabin inay guursato fircoon ee qasab ayaa lagu guuriyey sababtoo ah waa laga cabsanayay ninka kan ninkan waxa weeye jabbaar daalim ah oo dhagar qabo ah markaa fircoon wuu guursaday aasiya aasiya waxay noqotay marwada koowaad ee qasrigii iyo boqortooyadii fircoon ninkan fircoon sidii aan kasoo waragnay qisadii nebi muuse calayhi salaam waxa habeen habeenada ka mid ah uu ku riyooday dab iyo naar ka imanaysa dhulka barakaysan ee falastiin gaar ahaan baytalmaqdeska kaas oo soo gaadhay dhulka masar kadibna waxa uu gubay dabkaasi guryihii qibdiyiintii masaarida halka uu dhaafay guryihii reer banu israa'iil ninkii fircoon subaxii markii uu kacay isagoo yaaban oo warwarsan ayaa waxa uu u tegay faaliyayaashii sixroolayaashii kahanadii kuwii riyooyinka fasiri jiray kuwii faalka rogi jiray kadibna waxa uga warramay riyadiisii waxay ku dhaheen markaa sixirulayaashii fircoonow waxaa dhalanaya wiil ka dhalanaya reer banu israa'iil wiilkaasina wuxuu afgambiyi doonaa xukunkaaga oo xukunkaagii halis ayuu ku jiraa fircoon markii arrintii loo sheegay way ku adkaatay kadibna waxa uu go-aansaday go-aan aada u qadhaadh go-aan cirhib xumo ku keenay waxa uu go-aamiyey in la laayo dhammaan ubadka reer banu israa'iil gaar ahaan wiilasha gabdhahana uu noleeyo allah subxaanahu wa tacaala isagoo ka warramaya waxa uu leeyahay qur-aankiisa kariimka fircoon wuu isku kibriyey dhulka masar wuxuuna ka yeelay dadkeedii kooxo isagoo yasaya oo dullaynaya koox ka mid ah gowracayana wiilashoodii oo daynayana haweenkoodii fircoon wuxuu diray ciidankiisii iyo sirdoonkiisii waxaanu gowracay wiil kasta oo yar oo ka hor imanaya jawaasiis iyo basaasiin ayaa u joogtay meel walba gabadh kasta oo uur leh warkeeda waa la hayay marka ay dhasho wiilna waa la gowracay sidii uu dabargoyntaa u waday ayaa qibdiyiintii masaarida waxa ay ku dhaheen fircoon fircoonow haddaad layso dhammaan carruurta reer banu israa'iil yaa ku caabudaya yaa kuu shaqaynaya subxaan allah kadib waxa uu go-aansaday qaraar cusub iyo go-aan kale waxa uu yidhi sanad ha la laayo ubadka reer banu israa'iil gaar ahaan wiilasha sanad kalena ha la daayo sanadkii la leynayay waxaa dhashay nebi muuse calayhi salaam waxayna hooyadii u cabsatay markii ay dhashay in wiilkan in wiilkan yar ay ciidamada fircoon ay haleelaan markaasaa loo waxyooday hooyadii oo waxaa lagu yidhi waxaad samaysaa sanduuq taabuut yar sanduuq yar samee kuna rid wiilkaaga kadibna ku tuur biyaha webiga subxaan allah riwaayado kale waxay sheegayaan oo ay tilmaamayaan in ay sanduuqa ay ilmihii yaraa marka ay ku riday ay xadhigna ku xidhay oo marka ay ciidanku soo dhowaadaan ay sii daynaysay marka ay aragto inaanay usoo dhaweynna ay soo jiidanaysay calaa kulli xaal markii ciidankii soo galay gurigii ayaa ilmihii yaraa ay webigii ku tuurtay oo ay sii daysay dabadeedna ciidankii wuu soo galay gurigii waa la baadhay waxba waa laga waayey way iska noqdeen ciidankii markii ay soo baxday ayay meeshii fiirisay mise sanduuqii waxaa qaaday mawjadihii biyaha kadibna walaashii nebi muuse calayhi salaam walaashii oo ka roonayd markaa ka weynayd ayaa waxay ku tidhi raac mawjadaha kan oo eeg oo fiiri meesha uu geynayo oo isna qari oo yaan lagu ogaanin mawjadihii webiga iyo biyaha way qaadeen cunugii yaraa iyo sanduuqii waxayna geeyeen subxaan allah qasrigii fircoon waa meeshii ay hooyadii uga cabsanaysay inuu ilmaheeda yar uu fircoon inuu ogaado laakiin subxaan allah meeshii ay ka cabsanaysay ayaa ilaahay keenay sanduuqii wuxuu kusoo caariyey biyihii kadibna waxaa haleelay jaariyado u shaqaynaya qasriga boqortooyada fircoon kadibna way qaateen sanduuqii bay fureen waxay arkeen wiilkan yar ee nuuraya maasha allah kadibna waxay u geeyeen sanduuqii gabadhii boqorada ka ahayd qasriga waayo boqoradaasi boqoradaasi waxa weeye aasiya bintu musaaxim radia allahu canha waa mid ka mid ah afarta haweenka ugu khayrka badan licaalamka aasiya waa la tusay sanduuqii waxayna aragtay wiilkan yar ee iftiimaya markiiba qalbigeeda ayuu galay wiilkii yaraa aasiya waxa ay dhashay gabdho laakiinse wiilal may lahayn sidaa aawadeed waxay u cabsatay wiilkan yar in uu fircoon arko waayo hadduu fircoon arko ninkan daalimka ah waxa uu- waa dilayaa ilmaha yar subxaan allah Een, fircoon siday ahaataba waa la tusay wiilkii yaraa markaas buu weydiiyey aasiya waa maxay wiilkan yareed haysataa iyaduna waxa ay tidhi قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون
waxayna tidhi haweenaydii fircoon waa indha doogsigeen waa raaxada ishayda iyo taada ee ha dilin waxay u dhowdahay in uu ina anfaco ama aan ka yeelanno wiil manaysan dareensanayn fircoon iyo aasiya bintu masaaxi ma aysan dareensanayn in wiilkan yar uu yahay wiilka s- isaga awgii loo laayay reer bani israa'iil oo dhan loo gumaaday ma uusan dareensanay fircoon fircoon waxa uu yidhi markay ku tidhi wayn ku indho doogsanaynaa wiilkan yar ayuu wuxuu ku yidhi qaado adigu ku indho doogsa aniga waxba iima indho doogsanaye subxaan allah ibnu kathiir waxa uu leeyahay haddii uu odhan lahaa anigana waan ku indho doogsanayaa wiilkan yar waxaa dhici lahayd oo suurtagal ahayd in uu isaguna uu ku indho doogsan lahaa ifyo aakhiraba subxaan allah waayo wiilkan yari waa kaliim araxmaan muuse calayhi salaam Een, aasiya way soo qaadatay wiilkii yaraa kadibna waxay u raadisay cid naaska nuujisa markii ay iclaankii la dhejiyey ee la ogeysiiyey dadkii magaalada joogay in boqortooyadii iyo qasrigii boqortooyada laga raadinayo cid naaska nuujisa ayaa waxaa dadkii dumarkii magaalada joogay ee wax nuujinayoo dhan ayaa yimi wiilkii yaraa ayay isku wada dayeen laakiin subxaan allah ilaahay baa u diiday dhammaantood markii uu ilaahay u diiday in uu ilmaha yari naaskooda uu jaqo ayaa nebi muuse walaashii ay ku tidhi aasiya ma idin tusaa qoys idiin dhaqaalaynaya oo idiin samafalayana aasiya waxay tidhi haa noogu yeedh hadday jirto cid naaska nuujinaysa oo u samafalaysa wiilkan yar muuse walaashii way baxday waxay u tagtay hooyadeed waxayna u warantay in wiilkeedii uu nool yahay oo uu joogo qasrigii boqor ee, boqortooyadii fircoon loona raadinayo cid naaska nuujisa hooyadii way soo baxday markii ay soo gashay qasrigii ee ay aragtay wiilkeedii ayaa waxa ay ku dhowaatay in ay isfashiliso oo tidhaahdo alla waa wiilkaygii alla waa wiilkaydii subxaan allah laakiin xaqu waxau leeyahay subxaana wa tacaala farabatna calaa qalbiha qalbigeeda ayaan qabanay oo aan adkaynay muuse hooyadii way u timi wiilkeedii kadibna naaskii ayay jaqsiisay wiilkii yarana oohintii waa joojiyey Een, aasiya bintu musaaxim way ku faraxday waxayna tidhi een, wiilkan yar mushahar baan kugu siinayaa qasriga boqortooyada nala deganow oo nala joog Een, muuse hooyadii waxa ay tidhi wiilkan yar een, waan qaadanaya waxaan u qaadanaya gurigayga sababtoo ah zawjkayga iyo saygaygu ma ogola in aan deganaado halka kan subxaan allah aasiya way ka aqbashay wiilkeedii yaraa ayaa allah subxaanahu wa tacaala uu usoo celiyey ilaahayna wax kii hore ugu ballan qaaday in uu soo celinayo wiilkeedan yar inaa raaduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin waan soo celin doonaa wiilkan yar markii ay ku tuuraysay biyaha waxaanan ka yeeli doonnaa rasuul iyo nebi maasha allah ilaahay baa ballan qaaday marka markii ilmihii yaraa way qaadatay waxay la tagtay gurigeedii halkaas baana uu ku barbaaray nebi muuse qasrigii boqortooyada iyo gacantii hooyadii maasha allah إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
waxaan muuse ku soo celinay hooyadiis si ay ugu indhodoogsato ayna u murugoonin una ogaato in ballanta eebbe iyo yabooha eebbe uu yahay mid xaq ah oo run ah nebi muuse calayhi salaam waxau ku koray gacantii hooyadii iyo qasrigii fircoon n taariikhdu may aysan sheegin wixii dhex maray nebi muuse iyo aasiya Een, ma xilligaasay muslintay ma goor ka dambeysa ayay muslintay taariikhdu maysan xusin laakiin waxaa cad un in xidhiidh weyn uu ka dhexeeyey xidhiidh hooyatinimo iyo aasiya oo soo korsatay wiilkan yar Een, waxaa dhacay markaa nebi muuse calayhi salaam waa kii falkii dembiga ahaa galay ee qof gacantiisa uu ku baxday kadibna waa ka cararay ciidankii fircoon ayagoo doonaya inay ka takhalusaan muuse toban sannadood ayuu maqnaa oo dhulka madyan uu tegay kadib toban sannadood kadib ayaa uu soo noqday isagoo doonaya inuu soo siyaarto ehelkiisii walaalkii haaruun hooyadiis walaashii miryam iyo hooyadiisa kale ee aasiya bintu musaaxim n markii ay uu yimi risaaladii ayuu watay isaga iyo walaalkiis haaruun calayhim assalaam ayaa waxay u tageen fircoon fircoonna waxay dood dheer baa dhex martay oo risaaladii eebba usoo dhiibay ayuu geeyey halkaas Een, waxaa dhacday markaa in fircoon uu yidhi bandhig weyn bandhigayaa oo sixira bandhigaas oo sixiroolayaal badan ay kasoo qayb galeen si looga takhaluso muuse iyo walaalkii haaruun calayhim assalaam muuse waa ka roonaaday sixiroolayaashii allah subxaana wa tacaala ayaa ka badbaadiyey dhagartii sixiroolayaasha nimankii sixiroolayaasha ahana way islaameen oo waxay u sujeedeen rabbi muusa wa haaruun rabbigii nebi muuse iyo nebi haaruun calayhim assalaam fircoon waa cadhooday oo waxau yidhi hore ayaa u rumayseen waxaana waxay ahayd dhagar aada magaalada ugu tala gasheen kadibna wuu laayay sixiroolayaashii waa sii cadhooday oo dad badan ayuu gumaaday dad badan ayuu baabi'iyey dhagar qabahaasi dabadeedna nebi muuse iyo eh- reer banu israa'iil waxaa la amray inay qiblo ka dhigtaan guryahooda oo ay guryahooda joogaan inta ninkaas ay meelun arrinkiisu dhacayo xaaskii fircoon oo ahayd aasiya bintu musaaxim radiallahu canha ayaduna waxa ay taageersanayd oo ay la socotay nebi muuse calayhi salaam hase ahaatee iimaankeeda way qarsatay oo ma aysan muujinin waxaa jirtay oo kale gabadh u shaqaynaysay oo ka shaqaynaysay qasriga fircoon oo waxay shallaynaysay ama ay feedhaysay een, gabdhaha uu dhalay fircoon ayay timaha u shallaynaysay shaqadaasay ka haysay qasriga een, qasriga fircoon marka gabadhan way islaamtay mu'minad bay noqotay alxamdu lilah waxayna rumaysay kaliim raxmaan muuse calayhi salaam Een, maalin maalmaha ka mid ah gabadhan oo u shallaynaysa gabadh kale oo u dhalay fircoon ayaa waxaa ka dhacday shanladii ama karfeedhii ayaa dhulka ku dhacday kadibna intay karfeedhii soo qaadatay ayaa waxay tidhi bismi illaah gabadhii uu dhalay fircoon ayaa maqashay magaca allah waxa ay tidhi ilaahay ma waxaad u jeedaa aabbahay fircoon may waxay tidhi markaa ee allah waxa weeye waa rabbigayga iyo rabbigaaga iyo rabbiga fircoonba subxaana allah gabadhii waxa ay tidhi aabbahay baan u tegayaa waan usoo sheegayaa waxa ay tidhi gabadhii shallaynaysay timaha maashitad maashitatu fircawn u tag aabbaha oo u sheeg wuxuu doonaa ha sameeye ilaahay baa xukunka iska leh wuxuu doonana allah baa qadara gabadhii waxay u tagtay aabbaheed waxayna u warantay in maashitadii fircoon ama gabadhii timaha shallayn jirtay ay ka gaalowday diintii fircoon oo ay raacday nebi muuse iyo haaruun fircoon waa u qaadan waayey waa cadhooday kadibna waa u yeedhay gabadhii waxaanu diray ciidankiisii oo waxa uu ku diray gabadhan waxa ay lahayd ubad caruur yaryar oo sabiye ah bay lahayd caruurtii yaryaraa ayuu waxau ku yidhi soo kaxeeya caruurtii oo sugaysa hooyadood ayaa ciidankii afka ka galay kadibna waa la soo kaxeeyey caruurtii ooynaysa ayaa waxaa loo keenay qasrigii fircoon hooyadiina halkan ay joogtaa caruurtii hooyadood bay ku qayliyeen oo ay ku ooyeen fircoon waxau ku yidhi gabadhan ma ka noqonaysaa diintan waxay ku adkaysatay inaanay ka noqonaynin diintan kadibna waxa uu fircoon maleegay dhagar weyn waxa uu soo qaaday maqli weyn oo ay ku jirto saliid kulul oo aada iyo aada u kulul oo la kariyey kadibna waxau ku yidhi ilmahaaga ayaan mid mid ugu tuuraya haddii aanad ka noqonin diintan cusub ee aada qaadatay gabadhii waxa ay tidhi waxaad doontid same kama noqonayo subxaana allah caruurteedii mid ka mid ah ayuu ku tuuray meeshii wuu shiilmay waxaad qiyaastaa hooyo ilmaheedii yaraa horteeda lagu shiilayo hilibkii iyo lafihii baa kala dhacay gabadhaasna waxay ku dheganayd diinteeda haddana kii kale la qabtay sidii oo kale ayaa lagu tuuray saliidii kululayd haddana sidii oo kale ayaa ilmihii yaraa kalena u dhintay kii saddexaad baa la qabtay isna sidii oo kale weli diinteedii way ku dhegantay markii dambe ayuu ku yidhi ma ka noqonaysa adigu mise adna waan kugu tuuraa waxay tidhi waxaad doontid samee allah baa xukunka iska leh subxaana allah waa qabtay intaanu ku tuurin ayaa waxay ka dalbatay in caruurteeda laf caruurtii ay dhashay lafahooda iyo iyada lafaheeda in uu hal kafan ku kafmo oo hal xabaal uku xabaalo dalabkaas ayay dalbatay intaanay dhimanin fircoon dhagartii weyneyd waa galay waa qabtay gabadhaas waxaanu ku tuuray meeshii saliidda kululayd halkaas baanay ku dhimatay subxaana allah waxaad fiirisaan gabadhaasi sida ay geesiyadda u ahayd sida ay diinteeda ugu dheganeed sida ay saabiradda u ahayd nebiguna sala allahu calayhi wasalam markii la dheelimi la dheelimiyey xilligii israa walmacraaj markuu joogay samada toddobaad ayaa waxa uu ursaday dabayl aada u udgoon aada iyo aada u udgoon markaasuu waxa weydiiyey walaalkii jibriil calayhi salaam yaa jibriil waa maxay raaixadan dayibka ah urtan iyo caraftan aadka u udgooni markaasuu jibriil waxa uu ku yidhi waa maashitatu fircawn waa gabadhii subxaana allah timaha u shallaynaysay fircoon iyo ubadkoodii subxaana allah samada toddobaad ayuu allah subxaanahu watacaala ugu abaalguday diintii ay ku dheganayd allahna waxa uu leeyahay subxaanahu watacaala ha u malaynina in qofka shahiidka ah ee allah dartii u dhintay ee fii sabiili allah u dhintay in uu yahay qof dhintay maaha bal hum bal axyaa way nool yihiin oo xagga eeba ayaa laga arsaaqaa subxaana allah marka gabadhaas sharaftaa weyn ayuu allahu ku sharfay asiya bintu musaxim qisadan oo dhan way la socotay diinteediina way ku adkayd iyaduna muddo kadib ayaa aasiya waxa ay caddaysay in ay iyaduna raacday diintii nebi muuse iyo haaruun calayhim assalaam fircoon waxay ku noqotay fadiixad aada weyn qasrigiisii gabadhii marwadii koowaad ee boqortooyada ayaa diintiisii ka baxday waayo gabadha tan asiya bintu musaxim radi allahu canha waxay og tahay inuu ninkani beenaale yahay waa xaaskiisii cid uga dhow ma jirto way og tahay inuu beenaale yahay in ilaah ka weyn uu jiro way og tahay inuu rabbi uu ka awood weyn yahay way og tahay subxaana allah marka way dafirtay waxay tidhi allah waa ilaahay rabbina waa rabbigay fircoon waa xanaaqay wuu hadiday wuu cagajugleeyey wuxuu doono ayuu sameeyey fadeexad weyn ayaana ay ku noqotay marka waxa uu bilaabay marka in uu ka joojiyo cuntadii cabidii dharkii waxyaalihii wanwanaagsanaa ee si marka ahayd marwada koowaad lagu sharfi jiray aasiya way ku adkayd diinteedii fircoon markii dambe waa u dul qaadan waayey oo waxa uu yidhi ha la qabto aasiya oo ha la geeyo saxaraha markii saxaraha la geeyey ayaa waxauu ciidankiisii faray in afar tiir oo waaweyn lagu xidho afarteeda lugood labada gacmood iyo labada lugood lagaga xidho afartaa tiir halkaa bacadka kulul ee qoraxdu ay aadka u kulushahayna lagaga tago muddadaasay halkaa joogtay saddex casho ayay joogtay wax cuntaana lama siin markastana fircoon wuu soo maraa oo waxa uu weydiiyaa ma ka noqonaysa haddaad ka noqotid waa lagu sii jeclaanayaa haddii aad ka noqotid cuntadaadii sharaftaadii dharkaagii hawshaadii oo dhan way kusoo noqonaysaa keliya kasoo noqo diinta islaamka iyaduna diinteedii ayay ku adkayd radia allahu canhu waarda radia allahu canha wa ardaaha aasiya saddex casho ayay qatanayd oo ay soomanayd wax cuntaana ma aysan siinin markii uu quustay fircoon ayaa waxa uu yidhi gabadha tan waa in la dilaa oo qaabka loo dilayo cadaawad iyo ceelka iyo cadhadu wahayay ayaa waxa uu yidhi dhagax weyn ha lagu sii daayo oo dhagax weyn meel fog oo dheer oo buur oo kale ha laga soo tuuro dhagaxaas ha lagu jajabiyo jidhkeedii iyo lafaheedaba aasiya waxaasoo dhan way la socotaa waxa ay kusii adkaatay diinteedii markii dambe ciidankii waxay soo qaadeen dhagixi weynaa oo waxay doonayeen inay ku tuuraan intii aan dhagaxa lagu soo tuurin ayaa waxay allah ka dalbatay subxaanahu wa tacaala waxay tidhi rabbiyow agtaada guri iiga dhis rabbiyow agtaada guri iiga dhis ayay allah subxaanahu wa tacaala ka dalbatay kadibna dhagaxii ayaa lagu soo tuuray intii uu dhagaxu jidka kusoo jiray ayay indhaheedu cirka eegeen culamaa culamada tafsiirkuna waxay leeyihiin marka ay cirka eegtay ilaahay waxa uu tusay qasrigii uu allah subxaanahu watacaala uu uga dhisay jannada halkaasay ku aragtay qasrigeedii naftuna waxay ka baxday oo la oofsaday intaanu dhagaxiiba soo gaadhin subxaana allah aasiya way geeriyootay iyadoo shahiidad ah allah subxaanahu watacaala waxa uu ka dhigay gabadha tan sidaas u dadaashay ee u samirtay dhaldhalaalkii adduunyada oo dhanba diiday tusaale ayuu uga dhigay dadka mu'miniinta ah oo dhan maaha rag dumarku keliya ee waa rag iyo dumar oo dhan waxay u tahay roll model qof lagu daydo waxay looga dhigay qofku dayasha leh subxaana allah الله وحو ليه سبحانه وتعالى في سورة التحريم الآية 11 وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله waxaa kale oo eebba tusaale uga dhigay kuwa iimaanka laga helay haweenaydii fircoon markay tidhi eebbow guri iga dhis agtaada jannada dhexdeeda igana nabadgeli fircoon iyo camalkiisa igana nabadgeli dadka daalimiinta ah gabadhaasi waxay ahayd aasiya bintu musaaxim waa sayida min sayidaati nisaa ilcaalamiin waxay ka mid tahay afarta dumar ee ugu khayrka badan leh dumarka caalamiinta waa dumarka bini aadamka iyo jinkaba caalamiintoo dhan ayay ugu khayr badan tahay maa sha allah allah waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala in uu samirkeed oo kalena siiyo in aanu naga qadanin jannadiisa jannatu lfirdows alaclaa allahuma aamiin allahuma aamiin wallahu aclam wabillahi towfiiq